gudoomiyaha guddiga haweenka golaha aqalka sare senatar sareedo maxamed xasan jeente ayaa soo gaartay magaalada kismaayo waxayna sheegtay in ay wacyigelin u sameynayaan haweenka ku nool magaalada kismaayo iyo sida ay uga qaybgeli lahaayeen siyaasadda iyo amniga gudoomiyaha guddiga haweenka ee golaha aqalka sare senatar sareedo maxamed xasan jeente oo warbaahinta la hadasha ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka socdaalkooda
annaga safarkeena wuxuu aadanaa wacyigelin qaran inaan sameyno stateyadoo dhan aan u aadno waxyaabaha haweenka khuseeya because waxaan aaminsannahay haweenku inay yihiin unuga ay ka imaanayso hadday nabad noqoto in lamataqaanay nabada kor loo qaado hadday noqoto in waxbarashada tayadeeda kor loo qaado haddii ay noqoto in mataqaanay caafimaadka kor loo qaado haweenka maxaa la dhahaa ii sheegay dhibaata hadday meel ku timaado waxa ugu horeeya oo respondent u ah dhibaatadaasati waa haweenkii caruurta markii horumarin la rabana markii iyaga la hormariyo dee qoyska asaaskiisiibaa la hormariyay bulshadoo dhan way isla wada horumaraysaa korbay u kacaysaa taas annagoo ka duulaynaa baan waxaan u nimaanay inaan arrimaha siyaasada waxbarashada caafimaadka cadaalada bulshada waxyaabahaasoo dhan in aan wacyigelin ka samayno aana ogaano guud ahaan jubbaland maxaa la yidhaahdaa ii sheegay horumarka ay samaysay iyo meesha ay marayso iyo haddii caqabada haystaan haddii aan u advocate garayn karno caqabadahaas iyo waxyaabahaasoo dhan annagoo ka duulaynaa hal siyaasad oo ah haween soomaaliyeed oo midaysan oo soomaaliya oo dhani ay tahay gurigoodii runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda hal state baan soo marnay galmudug baan ka nimid hadda jubbaland baan maraynaa stateyada kale dhammaanna waa maraynaa insha allahu tacaala annagoo ajandahaas iyo wacyigelintaas walaaleynta ah wadna iyo horumarinta gabdhaha annagoo ka shaqaynayna